hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta ee unisef ayaa sheegtay in lixdan iyo toddoba caruur ah la dilay tan iyo markii heshiiska xabad joojinta uu dhaqan galay tobankii oktoobar dhanka kale hay-adda w h o ayaa sheegtay in in ka badan laba boqol iyo lixdan dhimasho iyo lix boqol oo dhaawac ah ay wasaaradda caafimaadka ee kaza diiwaangelisay tan iyo xilligaasi waxay xustay in qoysaska ku sugan marinka ay wajahayaan cunayaraan aad u daran waxay sidoo kale tilmaantay in nidaamka caafimaadka ee kaza uu burburay taas oo carruurta ka dhigaysa kuwo aan daryeel helin qiyaastii afar boqol oo carruur ah ayaa u baahan daadgurayn caafimaad oo deg deg ah